alxamdu lilaah rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed xadiidka saddex boqol iyo siddeed iyo soddon wa can cumara radia allaahu canhu can innabiy sala allahu alayh wasalama qaal cumar bnu lkhadaab waxaa laga soo wariyey ilaahay raalliha ka noqdee isagoo nebiga sala allahu alayh wasalam ka warinaya nebigu inuu yidhi laysa calaa man khalfa alimaami sahwun fain saha alimaamu facalayhi wa calaa man khalfahu inuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ayaa laga soo wariyey ma saara calaa man khalfa alimaami cidda imaamka ka dambaysa yacni ku xidhan ee ma'muumiinta ah sahwun wax sahwi la yidhahdaa ma saara ay sujuudu sahwin min baabi xadfi lmudaaf waa mudaafkii oo la xadfay mudaaf ilahygii maqaamkiisa la dhigay sahwun ay sujuudu sahwin sujuudu sahwi wax la yidhahdaa ma saara fa in saha alimaamu hadduu imaamku sahwiyo fa calayhi sahwigu waa saaran yahay ay fa calayhi korkiisa ayuu saaran yahay ay huwa oo sujuudu sahwiga ayaa korkiisa saaran wa calaa man khalfahu cidda ka dambaysana waa saaran yahay bimacnaa waxa weeye imaamka iyo ma'muumiintuba inay sujuudaan waa tahay hadduu imaamku sahwiyo laakiin haddaanu imaamku sahwiyin ee dadka ma'muumiintae ku xidhani ay sahwiyaan yaga wax sujuudu sahwiya loogama baahna yacni markaa looma sharciyo ayaa looga jeedaa rawaahu lbazaaru waalbayhaqiyu bazaar baa xadiidka soo wariyey waxaa kaloo soo wariyey bayhaqi bisanadin daciif sanad daciifa ayuu ku soo wariyey daara qutni laftiisuna waa soo wariyey culammada markaa xadiidka ka hadashay waxaan horta baraarujinayaa nusakha buluqulmaraamka qaar waxaa ku dhacay rawaahu tirmidiyu waalbayhaqiyu waana khata' matbaciya in la yidhaahdo tirmidi baa soo wariyey waayo xadiidkan tirmidi ma soo warin siday culammadu baraarujiyeen sida muxaqiquna uu baraarujinayo waxa weeye xaafid ibnu xajar marka uu xadiidkan takhriijiyey talkhiiska waxa uu odhanayaa yacni bazaar iyo bayhaqiya buu u nisbaynayaa yacni uma nisbaynin marna waa tirmidi culamada qaarkoodna waxay ka soo naqliyeen buluqulmaraamka shiikhu inuu ku yidhi akhrajahu albayhaqiyu waalbazaar sida tiib aabaadi shiikha la yidhaahdo gaayat lmaqsuudka iyo tacliiqa uu ku leeyahay sunanka daara qudni iyo markaa leh inuu tacliiqa uu sunanka daara qudni ku leeyahay ku yidhi akhrajahu lbayhaqiy waalbazaar kama fii buluuqi lmaraam waxaa kale uu tilmaamayaa nusakha makhduudka ee uu kitaabka ka hayaa wax tirmidi la yidhahdaa inaanu ku oolin sidaas aawadeed khata'ani kama dhicin buu odhanayaa ibnu xajar laakiin waa khata' markaisaga ibnu xajar ka dambeeyey weeyaan xadiiskani waa xadiis daciifa culamo badan baana xadiiska daciifisay waxaa ka mida bayhaqi oo sunan kubraha ku daciifiyey waxaa ka mida nawowi oo khulaasada ku daciifiyey waxaa ka mida ibnu kasiir oo irshaadka ku daciifiyey xaafidka oo buluqulmaraamka iyo talkhiiska labadaba ku daciifiyey shawkaani oo nayl awtaarka ku daciifiyey sancaani oo subul salaamka ku daciifiyey sharafulxaq oo cawnulmacbuudka ku daciifiyey albaani oo isaguna irwaa'ulkhaliilka ku daciifiyey sababa markaa tadciifna waxa uu yahay sababta lagu daciifinaya waxa weeyaan sanadka waxaa ku jira nin layahaa khaarijatu bnu muscab ninkaasna xaafid ibnu xajar taqriibka waxa uu ka odhanayaa matruukun ninkaasi waa matruuk wa kaana yudallisu cani ilkadaabiin waxaanu weliba ahaa mudallis dadka markaa kadaabiintae beenawaasiyada ah ayuu weliba markaa warka ka tadliisin jiray oo intuu yaga rido ayuu shiikhoodii ka odhan jiray can fulaanin markaa ninkaasoo matruukaa ku jira waxaa kaloo ku jira nin layahay abulxusayn almadiini ninkaasina waa majhuul ninkaasina waa majhuul dariiqaanu khaarijatu bnu muscab ku jirin baa jira dariiqaana abu xuseyn almadiini oo majhuuli waa ku jiraa ha yeeshee nin kaloo daciifa isaguna soo galay oo la yidhaahdo alxakam ibnu cabdillaah marka waxa weeye labada dariiqna in la isku quwayaa ma suuragal aha waayo daciif waa ka siman yihiin oo abu xuseyn bay isugu yimaadaan oo majhuul ah labada dariiqba majhuul baa ku jira waa midda labaadee dariiqa markaa horeynu sheegnay nin matruuka ku jira marka haddii labada dariiq la isku quweeyo waa mida waxaa ka dhalanaysa taqwiyatu shay binafsi shay in laftiisa laygu quweeyo oo sanad keliya in la isku quweeyo ayaa ka dhalanaysa waa midda labaadee markaysagaa matruuk kuu ku jiro dacfigiisu waa daran yahay in wax lagu quweeyaana ma suuragal aha sidaas aawoodee xadiiskani waa daciif mas'alada uu xadiisku sheegay xukum ahaan culammadu waxay ka leeyihiin laba qowl qowl odhanaaya ruuxa markaa ma'muumkaahi hadduu sahwiyo sujuudu sahwi waa la imanaya oo maadaama aanu xadiidkani sugnayn ee uu daciif yahay xukumka mas'aladu wuxuu noqonayaa sawaabkeedu in sujuudu sahwi ma'muumka u gaara sida inuu mooday in la salaamadnaqsado u iska salaamadnaqsaday ama inuu iska kacayo intuu saawiyey isagoo taagan uu arkay oo dabeedna markaa uu haddana uu maamu imaamkii kusoo noqday u fadhiistay iyo wax la mid a sahwi markuu la yimaado waa sujuudu sahwi isaga u gaara ayaa saaran marka markuu imaamku salaamad naqsado waa inuu sujuudaa oo sujuudu sahwigii la yimaadaa kaasi waa qowl qowlka labaad waxa uu leeyahay waa qowlka shaaficiyadu ku tageene xadiidkan macnihiisu siduu sheegayoo kale iyagu qabaan oo waxay leeyihiin hadduu ma'muumku saawiyo wax sujuudu sahwi oo saarani ma jiro markay yidhaahdeen wax sujuudu sahwi oo saarani ma jiro tacliilka sida loo cilaynayo sujuudu sahwiga aan saarayn laba siyood bay markaa u tacliiliyeen qaar waxay yidhahdeen imaamkaa ka xambaaray qaar kale waxay yidhahdeen imaamku kama xambaarina way ka dhacday calaa kulli xaal markaysagaa tacliilku ha kala duwanaado qaarna ha yidhahdaan imaamkaa ka xambaaray qaarna ha yidhaahdaan waxa weeye waa loo cudur daaro markaysaga way ka dhacday ee imaamku waxba kama xambaarin ee sideeday uga dhacday waxay isla ogol yihiin qoladaasi inaan sujuudu sahwi wax la yidhaahdo aanu ma'muumku la imanaynin ayay markaa qabaan sheekhulalbani raxmat ullaahi calayhi waxa uu arjaxay qowlka shaaficiyada sida uu ku arjaxayna waxay tahay xadiidka uu daciifiye waxa uu yidhi dadkii markaa nebiga sala allahu alayh wasalam ku daba tukanaya ma'muumiinta ah way badnaayeen qatcan waxa a dad sahwiyey inay jiraan wax sujuudu sahwiyoo lasoo naqliyey ma jiro hadday jirto dad sujuudu sahwi la yimi oo ma'muumiin ahna waa lasoo rari lahaa mar haddaan lasoo naqlin cadamu naqliga u daliila inaan sujuudu sahwi ma'muumku la imanaynin naqli markaa la'aanteed ayaa u daliila waayo hadday dhacdo waa lasoo naqlin lahaa saxaabada rasuulkuna sala allahu alayh wasalam sharaa'icda aad iyo aad iyo sunnaha rasuulka aad bay ugu dadaalayeen nebiguna sala allahu alayh wasalam yacni taqriirkiisu waa xujo oo waa la cuskanayaa sidaas aawadeed qowlka markaa raajixa ee sawaabkaa waxa markaa weeye waa qowlkaas sida sheekhulalbani ba markaa uu bayaamiyey yacni markaa xujadiisa ama tacliilkiisu waxa uu yahay mid qawiya weeyaan culamada qaar oo doonay waa jiraan inay ka daliishadaan xadiidkii mucaawiyata ibnulxakam oo yidhaahdaan markaa mucaawiyata ibnulxakam sahwi ugama dhicina laakiin jahli waxa uga dhacay inuu markaa yidhaahdo yarxamuka allah ruux xindhisay markaysagaa inuu tashmiit u sameeyo oo yidhahdo ilaahay ha ku naxariisto o la khitaabo deedna dadka ay hoosta ka yara ilqoodha ka eegeen oo yidhahdeen kan salaada ku hadlaya muxuu ahaa ay niyadda iska yidhaahdeen dabeedna markaa intaa kuma dayna wuxuuhi waa sukla ummiyaah maa shaanukum tanduruuna ilay war hooyooyinkii goblanta ee maxaa iga soo eegaysaan ayuu markaana yidhi nebiguna sala allahu alayh wasalam markii dambe wax sujuudu saawiya la kaale kuma odhan marka wejigay ka daliishanayaan waxay tahay maadaama waxa weeye jahli wixii uga dhacayba jahliguna markaysaa xan markaa qofkii badheer kuma jiro oo waxa weeye markaysaa xan markaa garashada aanu garanayn ayaa nowcan maa saawigii gees ay ka shabahdaan gees ayay ka shabbahdaa oo jahligu wuxuu yahay waa gaflatun can ilcilmi cilmigii buu ka moogan yahay sahwiguna waa gaflatun can idukri xasuusashadii uu xasuusan lahaa ayuu ka haafiliyey oo ka moogan yahay saas aawadee wajhu shabah bay leeyihin bacdu ahlicilmi oo xadiidkaa doonay inay ka deliishadaan waa jiraan laakiin calaa kulli xaal xadiidka waxaa markaa ka sii qawisan istidlaalka la deliishanayo yacni markaa naqliga aan la wax naqliya loo haynin saxaabadii axad sujuuday oo sahwi markaa u sujuuday isagoo ma'muum ah naqliga aan loo haynin yacni taas yada ah ayaa markaa laga qaadanayaa nebiga sala allahu alayh wasalam dabadiisa markay ku xidhnaayeen marka calaa kulli xaal sawaabku waa ra'yiga shaaficiyada xadiidka saddex boqol iyo sagaal iyo soddon wa can thawbaana radia allaahu canhu thawbaan waxaa laga soo wariyey ilaahay raalliha ka noqday can inabiyi sala allahu alayh wasalam thawbaana iyadoo uu ka warinayo nebiga sala allahu alayh wasalam qaola waxa uu yidhi nebigu likulli sahwin sahwi kasta waxaa u sugnaaday sajdataani laba sujuudood ayaa markaa sahwi kasta u sugnaaday bacdamaa yusallimu markuu salaamad naqsado dabadeed uu sujuudaayo rawaahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey wa bnu maajah ibnu maajahna waa soo wariyey bisanadin daciif sanad daciif ah oo taag daran ayuu ku soo wariyey xadiidka ahlucilmiga qaarkood waa quweeyeen agsarka ama badankuna xadiidka waa daciifiyeen culammada daciifisay waxaa ka mid a bayhaqi oo macrifada iyo sunanka labadaba ku daciifiyey ibnu jawzi oo taxqiiqa ku daciifiyey nawowi oo majmuuca iyo khulaasada labadaba ku daciifiyey zayn alciraaqi oo laga soo raray isaguna inuu daciifiyey ibnu xajar alcasqalaani oo isaguna markaa daciifiyey oo aad tadciifkiisa buluqaba ku aragtaan wa kadalika markaa munaawi shiikha la yidhahdo cabdira'uuf oo isaguna daciifiyey asram baa markaa isaguna markaa daciifiyey abubakar alasram sida markaa ibnu taymiya iyo marka ay ka soo rareen hayrkiiba waxaa kaloo daciifiyey ibnu taymiya ayaa isaguna yidhi xadiisku waa daciif waxaa kaloo sanadkan khusuuskiisa daciifiyey albani ha yeeshe isagu markii dambe waa taxsiiniyo waxau ihi waa xasanun ligayri malxadkiisana waa sheegi doonaa culamada qaarkood oo xadiidka quweeyey waa jiraan ibnu kasiir waxau odhanayaa wa huwa xasanu ila annahu ikhtulifa fii isnaadih wa qaala abu bakrin ilasramu laa yahbutu irshaadu alfaqiiha saasuu ku odhanaya waa taxsiininaya inkastuu cillo markaysaga xal markaa yare ishaaray waxaa kaloo taxsiiniyey ibnu turkumaani oo isaguna jawharu naqiga ayuu ku taxsiiniyey o yidhi xadiisku waa xasan yacni waxaa lagu daciifinaya xadiiska ku sugani waxa weeye waa ismaaciil ibnu cayaash ismaaciil ibnu cayaashna riwaayada shaamiyiinta mooyaane cidda kale uu ka weriyo shaami buu ahaa cidda beledkiisa aan ahayn riwaayadduu ka weriyo sida xijaaziyiinta iyo ciraaqiyiinta iyo kuwa la midkaabaa la daciifiyaa laakiin shaamiyiinta waxa uu ka wariyaa waa saxiix haddana xadiidkan marka wuxuu ka wariyey shaamiyiintii buu ka wariyey oo nin markaa la yidhaahdo cubaydillaah ibnu cubayd alkulaaci oo shaami ah buu ka wariyey marka bukhaarina waxa uu yidhi hadduu markaa ahlu beledkiisa ka wariyo waa shaamiyiintii xadiiskiisu waa saxiix marka maadaama uu shaami ka wariyey in xadiiskan la daciifiya ma aha sidaasuu ibnu turkumaani marka uu yidhi wa kadalika markaa sidaasu waxa weeye sancaanina uu ku radiyey ibnu xajar iyo ku radiyey sidaas ilaa waxaa kaloo yidhi xaamid fiqi tacliiqa uu ku leeyahay buluqulmaraamka isaguna waxa uu yidhi xadiiskan in la daciifiya ma aha waayo ismaaciil ibnu cayaash waxa uu ka wariyey shaami riwaayadiisuna waa saxiix hadduu shaami ka wariyo sida muxaqiqu wa ishaarayo waa samiir ibnu amiine waxa markaa yacni ay tahay cillada markaa xaqiiqiga xadiisku leeyahay ma aha ismaaciil ibnu cayaash ee cillada xaqiiqiga xadiisku leeyahay waxa weeye waa nin la yidhaahdo zuhayr ibnu salim alcanasi ninka la yidhahdo zuhayr ibnu salim alcanasi la yidhaahdo yacni ninkaasi waxa weeye waa nin daciif ah oo waxau idhi daara qudni munkarulxadiis ninkaasi weeyaan xadiiskiisu waa munkar shaykhulalbani laftiisuna markaa kaasuu ku daciifiyey sanadka xadiidka inkastuu xasanun ligayrihi uu yidhi ou yidhi axaadiis kale u shawaahida haddaba markaynu garanay khusuuska sanadkani inuu markaa daciif yahay waxaa markaa isweydiin leh axaadiista uu sheekh albaani ku quweynayaa xadiiskan ma quweynaysa mise ma quweynayso ardaygiisii oo ah markaa samiir ibnu amiin kumuu raacin sheikha in waxa weeye ay quweynayso axaadiista marka waxa weeye uu yidhi sheikhu waa kuwaa lagu quweynaya axaadiista lagu quweynayana waxay ku saabsan tahay waa ficil oo nebigu sala allahu alayh wasalam inuu saahwiyey oo markuu saahwiyey dabadeed salaamta dabadeed inuu sujuuday axaadiista sidaa ku soo aroortay ee afcaasha ah ee nebiga ka dhacday sala allahu alayh wasalam taasuu xadiidkan qawliga ah ku markaa ku quweynaya sawaabkuna waxay tahay xadiidkan inayna quweynayn sababtay markaa sidaasi sawaabka u tahay waxay tahay xadiidka qawliga ah iyo xadiidka markaa ficligaa farqi baa u dhexeeya xadiidka qawliga cumuum buu faa'iideynaya likulli sahwin sajdataani bacdama yusallim haddii la yidhahdo xadiidka qawliga waa asaxay wuxuu faa'iideynayaa cumuum amaa xadiidka ficliga cumuum markaa ma faa'iideynayo waayo culamaau lusuul waxay taqriiriyeen oo sheegeen alafcaalu laa cumuuma laha waxa afcaasha la yidhaahdaa cumuum ma laha oo haddii ficil nebiga sala allahu alayh wasalam ka sugnaado ficilkaas lama odhanayo inta suure uu ixtimaalo ayuu wada caam ku yahay la odhan maayo marka usuuliyiinta muxaqiqiintoodu waxay isla ogolyihiin ficilku inaanu cumuum lahayn marka maadaama farqi u dhexeeyo waxay noqonaysaa shahaadadu mid qaasir ah xadiidkanna wuxuu markaa caaridayaa axaadiista qaarkoodoo markaa salaamta ka hor inuu nebigu sujuudu sahwiga markaa sujuuday axaadiistaasuu ka hor imanaya marka isaga cumuumkiis oo mukhaalafa halkaana markaa ka soo baxaysa waxaa kaloo ku sugan likulli sahwin sajdataan maadaama la yidhi sahwi kastaa laba sujuudood buu leeyahay daahirka xadiidka ee mutabaadirkaahi waxa uu faa'iidaynayaa hadduu sugnaado inuu qofku hadduu dhowr goor salaada gudaheedii ku sahwiyo sahwigii walba laba sujuudood inuu la yimaado taasina waxay ka hor imanaysaa xadiidkii dulyadayn ee isaguna saxiixaynkay ka hor imanaysaa xadiidkaasi dulyadaynna waxa uu tilmaamayey inuu nebigu sala allahu alayh wasalam sahwiyey sahwigiisa waxaa ka mid ahayd inuu salaamad naqsaday waxaa ka mid ahayd marka afcaal inuu sameeyey oo uu kacay waxaa ka mid ahayd inuu hadlay intaasoo dhanba yaday dhacday haddana muu odhan yacni hadalkii aan hadlay sujuudu sahwi baan kala imanaya salaamad naqsigiina sujuudu sahwi kalaan kala imanaya marka waxa weeye sujuudu sahwigi way tacadudayaan nebigu ficil ahaan uma samay daahirka xadiidka mutabaadirka ahina waxa markaa yacni uu yahay oo adhar ah labadiisa macne in markaa looga jeedo yacni sahwigii weliba laba sujuudood oo gaar uu leeyahay sidaas aawadeed labada arrin aynu sheegnay darteed shahaadada markaa xadiidka markaa la leeyahay baabkan shawaahid buu ku leeyahay waa shahaada qaasira markaa sidaas aawadeed raajixu waxay tahay xadiidku inuu daciif yahay haddaynu haddaba u soo noqonno mas'alada ku saabsan sujuudu sahwiga ma waxaa lala imanayaa qabla asalaam mise bacda asalaam ahlu cilmigu waxay ka leeyihiin taas aqwaal kala duwan ahlu cilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa lala imanayaa qabla asalaam sujuudu sahwi kasta qabla asalaam baa lala imanaya waana sida shaaficiyadiiyo qabaan ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen sujuudu sahwi kasta waxaa lala imanayaa bacda asalaam ahlu cilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen yukhayar waana sida imaam axmed riwaayada mashhuurka laga soo wariyey qofku waa kala dooranayaayo hadduu doonana salaamta ka hor salaamadnaqsiga ka hor buu sujuudaya hadduu doonana salaamadnaqsiga dabadeed buu sujuudaya labaduba waa sunne kuu la yimaadaa mid waliba shidda ma leh mid waliba waa sunnihii nebiga marka mid waliba waa mashruuc kaasina waa qowl qowl kale waxa uu leeyahay maya waxaa loo kala qaadayaa ziyaado iyo nuqsaan oo salaada markaad sahwiday ma wax ku siyaadisay mise markaad sahwiday wax ka nuqsaamisay salaadda markaad sahwiday haddaad wax ku siyaadisay waxaad la imanaysaa sujuudu sahwiga salaamta dabadeed waa hadday ziyaado yani markaa sahwigu yahay wax dheeraadaad ku dartay hadday tahay salaamta dabadeed baad la imanaysaa sujuudu sahwigi hadduu sahwigu yahay midaad salaadii wax ka nuqsaamisay haddii ay tahay waxaad la imanaysaa sujuudu sahwigii salaamta ka hor waana sida imaam maalik marka uu ku tegey oo waxay u kala qaadeen marka inay ziyaado tahay iyo inay nuqsaan tahay sahwigu hadduu ziyaado yahay bacda salaam baa lala imanayaa sujuudu sahwiga hadduu nuqsaan yahay qabla salaam baa lala imanayaa sujuudu sahwiga sidaana imaam maalik baa ku tegey xanaabilada qaarkood waxay doorteen waxay yidhaahdeen waxallo wixii sujuudu sahwiya waxaa lala imanayaa salaamta dabadeed laba qaybood mooyaane inuu yahay markaa sujuudu sahwigaasi ataxiyaad laga tegay inuu yahay marka waxaa lala imanayaa qabla salaam taasaa laga reebaya mid labaadna waa laga reebayaayoo shaki hadday tahay shaki hadday tahay uu shakiyey oo waxbaad kala garan weyday oo waad shakiday yaqiintaad ku dhistee taxari kumaad dhisin ee yaqiintaad ku dhistay oo shakigii baa ku kala raajix noqon waaye markaana qabla salaam baad sujuudaysaa laakiin in alla intii kale labadaas suuro aan ahayn waxaa la sujuudayaa bacda asalaam ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaha axaadiista mid walba halkiisaa lagu camal siinaya oo nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu sujuuday salaamta ka horna waa in la sujuudaa salaamta ka hor wixii uu sujuuday salaamta dabadeedna waa in la sujuudaa salaamta dabadeed sidaas aawadee axaadiista afraaddeeda la raacaya axaadiista afraaddeeda ayaa markaysaga mid walba maqaamkiisa lagu raacaya nebigu sala allahu alayh wasalam waxaa ka soo aroortay marka uu qofku markaa shakiyo oo uu markaa waxa weeye intuu saawiyo uu shakiyo yaqiinna uu ku dhiso inuu qabla salaam sujuudo taa waa qabla salaam hadduu ataxiyaad ka tago nuqsaan iyo wax la mida ay tahay markaana waxa weeye waa qabla salaam hadday ziyaado wax lagu kordhinayo ay tahay iyadana waa bacda salaam haddii taxari uu ku dhisay intuu shakiyey buu taxari ku dhisay oo haalibu dannigii danniga kii haalibkaabuu ku dhisay xadiiska ibnu mascuud baa laga qaadanayaa markaana waa bacda salaam axaadiista mid walba halkiisaa lagu camal siinaya calaa kulli xaal khulaasadu waxay tahay laba qowl baa ugu roon qowlka odhanaya yukhayar waa la kala doorinaya oo markaa markuu doonuu la iman karaa ama qabla salaam ama bacda salaam kaasi waa ra'yi ra'yiga labaad waxa weeye in layahay xadiis walba halkiisaa lagu camal siinaya xadiis walba halkiisa ayaa lagu camal siinayaa oo waxa weeye markaa la sujuudayaa ama qabla salaam wuxuu sujuudayna la sujuudaya ama yidhi ha la sujuudo qabla salaam oo waxaa jira axaadiisu nabigu xadido uu yidhi salaamta ka hor sujuuda waxaa ka mid a xadiiska abi saciid oo kale falyatrax ishaka walyabni calaa ma stayqana uma yasjud sajdatayni qabla an yusallim marka nebigu goortuu u xadiday salaamta ka hor in la sujuudo inaad adigu khilaafto aad tidhahdo bacda salaam baa la sujuudayaa ma ah kuu nebigu u xadiday sala allahu alayh wasalam salaamta dabadeed ha sujuudana inaad adigu markaysagaa khilaafto oo aad tidhahdo waxa weeye ha sujuudo yacni qabla salaam ma ah yacni qabla salaam ha sujuudo inaad tidhahdo ma marka waxa weeye calaa kulli xaal axaadiista mid walba halkiisa waa in lagu camal siiyaa wixii markaysagaa suuradiisa aynay ku caddayn sahwiga xadiis sariixi aanu ku jirin marka waxa weeye waxay noqonaysaa in la yidhaahdo labada kaad sujuudaba waa mashruuc wixii xadiis ku sariixa aan lahaynin ama qawli ah ama ficli ah oo suuradaa sheegaya ama salaamta ka hor ama salaamta kadib in la sujuudayo aan loo haynin waxaa la odhanayaa markaysa waxaan markaa labada kuu sujuudaaba waa u bannaanta qabla salaam iyo bacda salaam adigu calaa kulli xaal labadaa ra'yi baa ugu roon culamada qaarkood oo sheegay masalada naskhi inuu ku sugan yahay oo nebigu sala allahu alayh wasalam waagii hore uu sujuudi jiray bacda salaam oo markii dambe qabla salaam u sujuuday oo axaadiistaasi ay mansuuq tahay waa jiraan laakiin naskhigu wax daliila ma laha waxaynay qaacidadu tahay icmaalu daliilayni macan awlaa min ilqaa'i axadihima in adilada la wada camal siiya waxay ka habboon tahay in adilada qaarna la camal tiro oo markaysaga la hadleeyo camal lagu camal fali waayo oo markaa la yidhaahdo waa mansuuq qaarna markaa lagu camal falo waayo asal waxa u ah lianna alasla fi ladillati alixkaamu adiladu inay muxkamo tahay ayaa asal u ah asalkaa wax cad oo lagaga guuro mooyaane wax kale lagama guurko waa midda labaade waxaa la sheegayaa waa afcaal ficilna ficil ma nasaxo labadii ficil inay isnasakheen laguma qaadanayo walam yakun tacaarudu alafcaali fi kulli xaalatin min alaxwaali ayuu saaxibu lmaraata odhanaya marka jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan afcaashu inaan tacaarud ka dhaxaynin oo nebigu hadduu sala allahu alayh wasalam si mar sameeyey oo uu haddana xilli kale oo ka dambaysay si kale sameeyey waxa weeye naskhiga waxaa shardi u ah inaan jamci wax la yidhahdaa suuroobi karay jamci wax la yidhaahdo adilada la kulmiyaa inaanu suuroobi karay laba ficil hadday tahayna waxa weeye jamci baa ka suuragala oo in la yidhahdo labaduba waa mashruuc oo labaduba waa bannaan yihiin ayaa markaa ka suuragala sidaas aawadeed qowlka odhanaya ficil markaa keliya ayaa ficil keliya nasakhaya oo aan midnaba qowl la socon waa qowl daciif ah waxaa isweydiin le marka haddaba bacda salaam uu sujuudo waa salaamad naqsaday sujuudu sahwigii buu la yimi haddana dib ma u salaamad naqsanaya jawaabtu waa haa dib waa u salaamad naqsanaya axaadiista qaarkoodoo ku cadina waa jiraan nebigu sala allahu alay wasalam intuu salaamad naqsaday sujuudu sahwigii inuu la yimi oo uu haddana salaamad naqsaday axaadiista qaarkoodoo sidaas iyadaa ku soo aroorayna waa jiraan oo saxiixa ayaa sidaas iyadaa ku soo arooray sidaas aawadeed marka uu sujuudo yacni salaamad naqsiga dabadeed haddana waa inuu markaa sii salaamad naqsadaa waxay isweydiin leh muxuu sujuudu sahwiga gudihiisa ku akrinaya markuu sujuudo sujuudduna ay tahay sujuud caadiga ayna ahay inay sujuudu sahwi tahay adkaarta la odhanayaa maxay tahay adkaarta la odhanaya waxa weeye sujuudda kale intii la odhan jiray subxaana rabbiya alaclaa baa la odhanaya waxaana u daliila nebigu sala allahu alay wasalam xadiis saxiixa waxa uu ku yihi ijcaluuha fii sujuudikum markii aayaddii soo degtay sabix isma rabbika alaclaa nebigu waxau uhi ijcaluuha waxaa ka yeeshaan fii sujuudikum sujuudi waxa weeye waa markaa mufrad loo idaafeeyey macrifo loo idaafeeyey qaacidaduna waxay tahay idaa udiifa almufradu ilaa macrifa afaada alcumuum macrifo haddii mufradka loo idaafeeyo cumuum buu faa'iideeyaa marka kullu sujuud in lagula iman karo subxaana rabbiya alaclaa in lagu odhan karo ayay daliil u tahay oo ku tusinaysaa faslun xadiidka saddex boqol iyo afartan can abi hurayrata radia allahu canhu abi hurayra waxaa laga soo wariyay ilah ralliha ka noqday qaala inu yihi sajadnaa waa sujuudnay maca rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay la jirkiisa fii ida asamaau inshaqat yacni suuratu linshiqaaq gudaheeda waa ku sujuudnay waqra bismi rabbika suuratu lakram gudaheedana waa ku sujuudnay yacni markay dhammaatay waa sujuudnay rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey xadiidkanna waxa uu daliil u yahay suuratulinshiqaaq in markaa sujuudu tilaawa inuu ku jiro oo waa kii baabkan wuxuu inoogu markii horeba inoogu dhigay baabu sujuudi sahwi wagayrihi wagayrihi wuxuu uga jeeday sujuudaha kale aan sujuudu sahwiga ahayn sujuudu tilaawa iyo sujuudu shukriga marka sujuudu tilaawihi buu halkan ka galay marka waxaa jira mawaadic ama meelo yacni nebigu sala allahu alayh wasalam uu sharciyeeyey marka qur'aanka la akriyo oo meelaha la marayo in la sujuudo mawaadicdii buu hadda markaa wax ka tilmaamaya waxaa ka mid a suuratulinshiqaaq marka la akriyo waxaa ku sugan markaa sujuudu attilaawa sujuudu tilaawa ayaa ku jirta wa idaa quri'a calayhim alqur'aanu laa yasjuduun marka laa yasjuduunta marka la marayo in la sujuudo sujuudu tilaawa ayaa waxay tahay markaa mashruuc nebiguna sala allahu alay wasalam waa sameeye saxaabaduna waa la sameeyeen sunna ficliya oo ficilhaa nebigu u sameeyey weeyaan suuradda markaa suuratu iqra ama alakram suuraddaasi markay dhammaatana iyadana waxa weeye waa in la sujuudaa sujuudu tilaawa nebiguna waxa weeye waa sameeyey waa sunna ficliya oo nebigu sala allahu alayh wasalam sameeyey xadiiskani waxa uu raddi ku yahay ra'yiga shaaficiyada oo ay yidhaahdaan laysa fi lmufasali sujuudun yacni mufasalka laga soo bilaabo xujuraat ilaa birabbi innaas laga gaadho sujuudu tilaawo wax la yidhaahdaa kuma jirto ra'yi noocaasaa shaaficiyada laga sheegaa ra'yiga noocaasoo xadiiskani ka hor imanaya oo inaanu saxiix ahayn ra'yigaasi ayuu xadiiskani markaa tilmaamaya nebiga sala allahu alayh wasalam haddii markaa sunnihiisu u sugnaadana ama xadiiskiisu u sugnaadana ra'yi cid kale looma khilaafi karo imaamu shaafici waxa uu yidhi idaa saxa alxadiisu fahuwa madhabii hadduu xadiisku asaxo isagaa ii madhaba buu yidhi oo ra'yi markaa xadiiska khilaafsan yacni waxa weeye anigu kuma sugnin bimacnaa waxa weeye haddayba dhacdo ra'yi khilaafsan inaan hore ugu tegayn waan ka noqday hadduu sugnaado saasaa macnuhu dhacaya wuxuu kaloo imaamu shaafici yihi ajmaca almuslimuuna cala ana man istabanat lahu sunnatu rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam lam yaxila lahu an yadacaha liqowli axad muslimiintu waxay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen kay u caddaato sunno rasuul bimacnaa xadiis nebi inaynay xalaal u ahayn inuu uga tago qof yacni kale hadalkii inuu uga tagaa inaynay u bannaanayn saasay muslimiintuba ku ijmaacsan yihiin hadda waa ijmaac ijmaacana waxaa soo naqliyey imaamu shaafici raxmat ullahi calayh xadiiska saddex boqol iyo koob iyo afartan وعن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس وحل كسوريا قال إنه لصاد سورة صاد ليست من عزائم السجود كما مدها سجودها قوة لأدات كي كما مدها وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن أركيب لرسولك إلهي صلى الله عليه وسلم أو يسجد فيها سجودا يا سجود آه سورة قده سجودا يا أي أركيب ساسو عبد الله بن عباس ويلي رواه البخاري بخاري وصحيح عيسى كسوريين xadiidkana waxa uu sheegayaa suuradda markaa waxa weeye suuratu saad in markaa la sujuudo in marka ay bannaan tahay sujuudu tilaawaha marka la marayo inkastoo culamada qaar sujuudu shukri ka tilmaamaan in waxa weeye la sujuudaa inay markaa bannaan tahay sidaas ayaa xadiiskani markaa daliil u yahay mashruuc inay tahay oo ay sunno tahay ha yeeshee sunanka kuwooda la adkeeyey kama mid aha kuwooda la adkeeyey kama mid aha cazaa'imta kama mid aha sujuudu tilaahana waxay culamadu isku khilaafsan yihiin marka hore ma waajibbaah mise waa sunna mu'akkada labada waa iyama ahlucilmiga qaarkood waxay ku tageen inay waajib tahay waana sida xanafiyadu qabto oo waxay yidhaahdeen sujuudu tilaawa waa waajib in la sujuudaa waxayna cuskadeen waxay yidhahdeen waa midda koowaad ee qur'aanka waa lagu ceebeeyey cidda waxa weeye marka qur'aanka la akhriyo aan sujuudayn wa idaa quri'a calayhim alqur'aanu laa yasjuduun marka ceebaynta la ceebeeyana waxay tilmaamaysaa shay waajiba inay ka tageen kow waa midda labaade xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi marka waxa weeye uu bini aadamku sujuudo ibliis baa iska ooyo iska baroorta markaasuu dabeedna wuxuu yidhaahdaa yacni aniga sujuud baa lay amray sujuuddii waan diiday faliya naar naar baa ii sugnaatay bini aadamkana sujuud baa la amray sujuuddii waa la yimaadeen isagana jannadaa u sugnaatay buu yidhahdaa waa iska baroortaa wuxuu yidhahdaa hooggayga anigana sujuud baa lay amray sujuuddii waan diiday naartaan dabadgelaya isagana sujuud baa la amray bini aadamka dabeedna markaa waxa weeye sujuuddii wuu la yimi markuu la yimina isaguna markaa jannada ayuu gelaya xadiidkaa laftiisa waxay yidhahdeen waxaanu ka qaadanaynaa in sujuudu tilaawa uu yahay waajib ayaanu ka qaadanaynaa bay yidhahdeen oo midda kale nebigu sala allahu alayh wasalam qur'aanka markuu akhriyo cidi kama hadhi jirin ee waa lala wadaa sujuudi jiray marka sidaas aawadeed sujuudu tilaawuhu waajib weeyaan bay yidhahdeen ahlucilmiga badankooduna jamaahiirtooduna waxay ku tageen sujuudu tilaawa inaanu waajib ahayn ee uu yahay sunna mu'akkada waxaynay u cuskadeen inaanu waajib ahayn xadiiska markaa zayd ayaa ka mid a ee inoo soo socda qara'tu cala anabiy sala allahu alayh wasalam annajma falam yasjud fiiha xadiiskaasoo saxiixa inka ku jira bukhaari iyo muslim ayaa ka mid ah axaadiista u daliilka waxaa kaloo u daliila cumar bnu lkhadaab isagoo dadka u khudbadaynaya ayuu wuxuu ku yidhi xadiiska inoo soo socda in allaha tacaala lam yafrid isujuuda ila an nasha'a ilaahay sujuudda naguma faral yeelin inaynu nagu doonno mooyaane yacni mid faral inugu amaaha yacni waxa weeye istisna wuxuu iska noqonaya inqitaac ilaahay sujuudan inaguma faral yeelin laakiin haddaynu doonno inaynu sujuudno waxay tahay mid mashruuc inoo ah oo sunno inoo ah weeyaan khudbadaanu sidaa ka yidhi mimbarka uu saaran yahay lamana soo naqlin saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam cid ku inkirtay oo tidhi maxaad sidaa u leedahay sujuudu tilaawa waajib weeyaane maxaad sidaa u leedahay saxaabadiina cid saa tidhi lama soo naqlin marka waxaa laga qaadanayaa in markaa sujuudu tilaawa aynay ahayn waajib inaynay ahayn waana qowlka raajixina qowlkaas wey qowlka sawaabkee raajixi waa inayna sujuudu tilaawuhu aynay markaysaga waajib aynay ahayn waayo nebigu sala allahu aleyh wasalam wax waajiba kama tageen suuratu najmi baa lagu akriyey mana sujuudin taa waxaa laga qaadanayaa in markaa sujuudu tilaawa aan waajib ahayn iyadoo sujuudu tilaawa uu mashruucu ku yahay suuratu najmi gudaheeda sida xadiidka ka soo horeeyaba ee ibnu cabbaasba uu ina tusinay oo inaan marka waxa weeye mufasalka aanu sujuudi ku sugnayn sujuudu tilaawe wuxuu nebigu isaga daayey inuu najmi ku sujuudo ma ah ee waxa weeye waa markaa tusin uuna tusayo inaynay waajib ahayn bacdii culamada ka mid ah waxay ku tacliiliyeen oo yidhahdeen ruuxii akhrinayey oo zayd ibnu saabit abaan sujuudin markaa nebigu wuxuu u sujuudi waayey sujuudda aanu zayd ibnu saabit sujuudin darteed taa lafteedu laakiin haddiiba la sallimo oo sidaa loo nabadgeliyo ma tilmaamayso istidlaalkii la deliishanayee waajib la-aanta laga deliishanayay inaynay waajib ahayn waxba u dhimi mayso sababta aynay ugu dhimayni waxay tahay haddii sujuudu tilaawuhu uu waajib yahay nebigu waa ku inkiri lahaa sala allahu alayh wasalam zayd ibnu saabit oo wuxuu odhan lahaa maxaad u sujuudi weyday marka taqriirka uu u taqriirinayo markaa lafteeda inaanu sujuudin zayd ibnu saabit uu u taqriirinayo taa lafteeda xujo waxay ku tahay inaan sujuudu tilaawa waajib ahayn sidaas aawadeed bal istidlaalkii waajib la-aanta laga daliishanayay aan markaa lafteeda waxba ugu dhimayn ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdaan sujuudda saad la sujuudayaa waxa ay tahay tawbad nebi bay ahayd marka waxa weeye shukri baa nebiguna u sujuuday oo markaa nebi daawuud waxa uu u sujuuday shukrinaqu ilahay u shukrinaqaayo nabiguna sala allahu alayh wasalam waa xadiis laga soo wariyay inuu shukrinaq u sujuuday shukrinaqi uu nebigaasi u sujuudo kale inuu u sujuudaayo oo tawbadda laga aqbalay sidaa inuu u sujuuday marka calaa kulli xaal ama sujuudu markaa shukri ha noqoto ama sujuudu tilaawa ha noqotee sujuudu mashruuc bay ku tahay yani markaa saad gudaheeda in la sujuuda ha yeeshee markaysa waxaan markaa sunanimadeedu yani uma adka oo mu'akad uma aha sida markaa sujuudu tilaawaha kale uu mu'akadka u yahay sujuudda saad gudaheedu mu'akad uma aha waa saas iyadaaba looga jeeda xadiidka markaa saddex boqol iyo laba iyo afartan wa canhu ibnu cabbaas waxaa laga soo wariyey ilaah raalliha ka noqdee ana nabiya sala allahu alayh wasalama sajada binnajmi nebigu inuu sujuuday suuratu najmi markaa gudaheeda inuu markaa sujuuday oo markii waxa weeye uu dhammeeyey suuratu najmi markuu dhammeeyey inuu sujuuday oo ficil ahaan nebigu sidaa u sameeyey ayaa cabdillahi ibnu cabbaas uu sheegay rawa albukhaariyu bukhaari baa saxiixiisa ku soo wariyey weliba nebigu markuu sujuuday dadkuba waa la sujuudeen gaalo iyo muslimiinba waa la sujuudeen wixii maqlaayo o dhan baa sujuuday taana waxaa laga qaadanayaa ruuxa qaarigae akhrinayo keligii sujuudu tilaawuhu aanu mashruuc u ahayn keligiiye dadka xataa dhegaysanaya inay sujuudu tilaawihii la yimaadaan inay mashruuc u tahay laakiin culammadu waxay yidhaahdaan waa marka qaariga akhrinayaa uu markaa sujuudo ayaa dadka dhegaysanayaana markaa iyaguna la sujuudayaan bay culammadu yidhahdaan xadiidka markaa saddex boqol iyo saddex iyo afartan wa can zayd bni haabitin radia allahu canhu qaala qara'tu cala nabiy sala allahu alayh wasalam annajma zayd ibnu haabit waxaa laga soo wariyay ilaah raalliha ka noqday inuu yihi waxaan ku akhriyay rasuulka sala allahu alayh wasalam korkiisa suurata najmi baan ku akhriyey falam yasjud fiiha nebigu markaa ma sujuudin bimacnaa qiraa'adii marka aan suuratu najmi ku akhriyey ee aan mawdici sujuudu tilaawaha aan gaadhay nebigu ma sujuudin sala allahu alayh wasalam muttafaqun calayh inayn waajib ahayn baa laga qaadanaya waayo nebigu wax waajiba kama tageen xadiidka saddex boqol iyo afar iyo afartan wa can khaalid ibni macdaan radia allahu canhu taabiciga la yidhaahdo khaalid ibnu macdaan waxaa laga soo wariyay ilaa raalliha ka noqdee yacni curfiga waxay isaga badan tahay in markaa ridwaanka loogu duceeyo saxaabada waana taabici khaalid ibnu macdaan iyadoo markaa daliil manicinaya aanu jirin haddana curfiga culamada saasaa ku dareertay markaa saxaabi maaha calaa kulli xaal ee waa taabic qaala wuxuu ihi fudilat waa la fadilay suuratu lxaji suuradda suuratu lxaji la yidhaahdo waxaa la fadilay bisajdatayn laba sujuudood baa lagu fadilay yacni hadalku wuxuu u eg yahay si khaalid ibnu macdaan uu yidhi laakiin sababku waxa weeyaan wa can khaalid ibni macdaan ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal fudilat suuratu lxaji bisajdatayn sida muxaqiquba uu baraarujinayo khaalid ibnu macdaan waxaa laga soo wariyey inuu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi fudilat suuratu lxaji bisajdatayn waa la fadilay suuratu lxaji suuradda suuratulxaj la yidhaahdo bisajdatayn laba sujuudood baa suuradaha kale lagaga fadilay rawaahu abu daawuud abu daawuud baa kusoo wariyey fi lmarasiil kitaabkiisa markaa mursalada ayuu kusoo wariyey marka xadiisku waa daciif oo taabici baa waxa uu yidhi nabigaa sidaa yidhi cidduu ka maqlayna ma sheegin markaa daciif weeye mursalku waa min qismi daciif yacni cillo kale ma laha irsaalkaa mooyaane saas aawadeed baa muxaqiq u yidhi mursalun xasanu lisnaad oo sidaas yadaa weyy isagoo laakiin musnada xadiiska waa la soo wariyey oo xidhiidhsan yahoo saxaabiga la sheegaayo waana ka ku xiga saddex boqol iyo shan iyo afartan wa rawaahu axmedu axmed waa soo wariyey xadiidka watirmidiyu tirmidina waa soo wariyey mawsuulan xaaluu yahay mid la wasliyo o la xidhiidhiyey aan wax irsaaliya waxba ku sugnayn inqiaaci min xadiisi cuqbata bni caamir isagoo uu ka mid yahay xadiiskii cuqbat ibni caamir wa zaada waxa uu kordhiyey yacni inta hore waa sheegay fudilat suuratu lxaji bisajdatayn waxaanu ku sii daray iyadoo uu nabiga sala allahu aleyh wasalam u rafcinayo faman lam yasjudhumaa falaa yaqra'haa kaan sujuudaynini falaa yaqra'haa yaanu akhriyin markaysaa markaa suuradda suuratulxaj wa sanaduhu daciif sanadkiisuna waa daciif wazaada culammadu istilaaxaan waxay u isticmaalaan markay waxa weeye ruwaadda ay sheegayaan ayay waxay odhanayaan zaada fulaan hebel waxa uu kordhiyey cindigiisuu ka kordhiyo isagaa iskaga daray ma aha ee waxaa loo jeedaa xadiidku namadkii uu ahaa iyo ciddii laga warinayo isagoo ka soo warinayu wuxuu ku sii daray caynkaa muraadka saasaa looga jeedaa laakiin ma aha jeefkiisuu kaga daro isagaa iskaga siyaadiyey in loogama jeedo ee riwaayadu intaa ku sii daray markaa yacni iyadu ay marwi tahay oo sida taa hore ay tahay iyaduna ay tahay macnaha looga jeedaa waa saas xadiidkani culamo badan baa daciifiyey oo yidhi xadiisku waa daciif ahlu cilmiga qaarkoodna waa quweeyeen culamada daciifisay waxaa ka mid ah tirmidi oo waxa uu yidhi xadiiskani waxa uu yahay yacni isnaadkiisu qawi ma ah waxaa ka mid ah culamada daciifisay abu daawuud oo waxa u yihi waqad usnida xadiiska cuqbuu sheegaya musnad baa laga dhigay walaa yasixu mana asaxayo ee waa daciif waxaa ka mid ah culamada daciifisay nawawi oo isaguna khulaasada ku daciifiyey tirmidi iyo abu daawuud tadciifka ay daciifiyeen zaylaci intuu soo naqliyey ayuu dabeedna waafaqay waxaa kaloo ka mid ah culamada daciifisay ibnu xajar oo buluuqul maraamka iyo talkhiiska labadaba ku daciifiyey waxaa ka mid a shawkani oo isagu nayl awtaarka ku daciifiyey waxaa ka mid a albani iyo waadici oo labaduba marka ay daciifiyeen albani waa jirtaa waagii hore inuu xadiiska quweeyo oo saxiixiyey oo takhriijka uu ku leeyahay mishkaadka kitaabka la yidhaahdo waxa uu yidhi xadiiska markaa sanadkiisa waxaa ku jira ibnu luhayca wa bilmunaasaba ibnu luhayca ayaa carabada iskaga caanbaxday waana khata luhayca lama yidhaahdo waa lahiica lahiica bifatxi laam laamka la kor dhigo ha'dana la hoos dhigo lahiica marka ibnu lahiica sanadka ku jira waxaana ka wariyey markaa cabaadiladii oo cabdillaahi ibnu wahbin iyo cabdillahi ibnu yaziid baa labaduba ka wariyeen xadiidkan marka sidaas aawadee maadaama xadiidkan marka cabdillaahi ibnu wahbin uu ka wariyey waxay ka wariyaan iyagu waa saxiix oo qabla alikhtilaad bay wax ka wariyeen waagii dambe markaa sheikhu waa isku darsamay sheikh buu ahaa qaadi ah oo min al a'imma ayuu ka mid ahaa culamada waaweyn yacni qaadi misra ayaanu markaa waqtiyada qaar ahaan jiray aad baanu u xaadis badnaa ha yeeshe markaa aafaa ku dhacdo aafadu waxay ahayd kutubtii baa ka gubatay kutubtaanu ictimaadi jirin kutubtu kaa gubatay waa habaar weyn shiikha kutubtii baa ka gubatay dabeedna axaadiistii baa iskaga yaacday axaadiistii marka iskaga yaacday buu kala sixi waayey axaadiistii sababta uu daciifka ku noqday waa sidaas marka laakiin wixii wax ka wariyay intaynay kutubtu ka gubanin ka hor waxa weeye culammada markaysaga in badan oo ka mida xadiiskiisa waa saxiixiyaan markaa dabeedna waxa uu yidhi xadiiskan waxaa ka warinaya cabdillahi ibnu wahbin sida abu daawuudkaba ku sugan wa kadalika ariiq kaloo markaa xaakim warinayaa jiro cabdillahi ibnu yaziidna ka warinaya sidaas aaweede xadiiskan waa saxiix buuri laakiin waxa weeye calaa kulli xaal kutubtiisa dambe akhiirka ee dambe xadiiska waa ku daciifiyey caalimkana laba ra'yi oo iskhilaafsan haddii laga soo naqliyo ra'yiga dambeeyey baa u ra'yi ah wa qawlu man canhu ruwii qawlaani mu'akhar id yatacaaqabaan yacni odhaahda ama ra'yiga ciddii marka laba ra'yi oo kala duwan laga soo wariyaa ra'yigiisa dambe ayuunbaa qowlkiisii iyo madhabtiisii ah kii hore waxay noqotay marka waxa weeye sidii wax la nasakhay sidii wax laga noqday oo kale weeye sidii wax la nasakhay oo kale weeye soo adilabada lama yidhaahdo daliilba kuu ka dambeeyaa lagu camal falaa aqwaasha markaa caalimkuna waa sidaas hadday iskhilaafto qowlkiisa dambeeyey baa markaa u madhab ah oo marka waxa weeye u ra'yi ah marka waxa weeye calaa kulli xaal culamo badan baa xadiidka markaysagaa saas yadaa u daciifisay cillada xadiiska lagu daciifinayaana mana ah oo keliya ibnu lahiica ee cillada lagu daciifinaya waxa weeye ibnu lahiica waxa uu la tafaruday oo la keli noqday rafcinta xadiiska la rafcinayo iyo xadiiska markaysaga waxa waslinta la waslinayo labadaba isagaa la keli noqday sida muxaqiq uba baraarujinayo oo xadiisku waxaa loo soo wariyey isagoo mursal oo aan saxaabiga la sheegin waxaana loo soo wariyey isagoo mawquufana waa la soo wariyey marka sidaas aawadeed yacni waxa weeye maadaama yacni markaa uu ibnu lahiica la tafaruday xadiidka marfuucnimadiisa uu la tafaruday yacni waxay noqonaysaa mukhaalafadaasi yacni midaan markaa laga qaadanayn midaan laga qaadanayn weeyaan mishrax ibnu haacaan nin la yidhaahdo ayuuna ibnu lahiica ka warinaya ninkaasina waa daciif inkastuu markaa doono yacni marka axmed maxamed shaakir inuu labadaba quweeyo oo uu xadiiska ku saxiixiyey tacliiqa uu sunanka ku leeyahay oo uu yidhi xadiisku waa saxiix waayo ibnu lahiica iyo mishrax ibnu haacaan labaduba waa siqataan uu sidaas iyadaa yidhahdana qowlkaasi waa daciif xadiiska cilladiisana waxaad moodaa marka xaakim inuu ishaaray oo wax tasxiixoo xadiiska u saxiixinaya ma sheegin ee bale cilluu tilmaamo wuxuu ihi isagoo musnada xadiiska wejiga mooyaane weji labaad kamaanu arag wejigaasoo keliyaanu isagoo musnada ku aragnay ibnu kasiirku waxa uu doonay xadiiska duruqdiisa inuu isku quweeyo o waxau hi xadiisku shawaahid buu leeyahay yashuddu bacduha bacdan tafsiirka ibnu kasiir ee markaa suurat lxaj saas yadaa buu markaa ku yidhi sidaas yadaa buu ku yidhi shucayb arnaawudna waxa uu doonay xadiiska inuu saxiixiyo oo ra'yigii markaa albaaniya hore inuu qallitay u badan tahay marka waxa weeye calaa kulli xaal xadiisku waxa weeye waa xadiis daciifa laakiin marka waxa weeye laba sujuudood in la sujuudo suuratulxaj saxaabada qaarkood bay ka asaxday oo ka sugnaatay xaakimna waxa uu yidhi waxay ka asaxday yacni markaa laba sujuudood in la sujuudaayo suuratulxaj yacni cumar iyo cabdillaahi ibni cumar iyo cabdillahi ibni mascuud iyo cabdillahi ibni cabbaas iyo abidardaa iyo abi muusa iyo camaar intaaba waa ka asaxday buu yidhi intaaba waa ka asaxday ayuu xaakimna markaa wuyidhi xaafid ibni xajarna talkhiiska hadalkaa waa ku soo raray mana tacqiibin oo ma odhan markaysaga asaaniiddaasi ma asixin mawquufka yani waxa uu sheegay yani marka waxa weeye cumar cabdillahi ibni cumar cabdillahi ibni mascuud cabdillahi ibni cabbaas abudardaa abu muusa camaar toddoba saxaabadii rasuulka sala allahu alay waslam ka mida inay ka asaxday shucayb arnaawudna waxa uu tilmaamay asarka ibni cumar inuu sanadkiisu saxiix yahay saas yadaa buu tilmaamay marka calaa kulli xaal saxaabada inay sujuudeen waa ka sugan tahay waa sunnatu saxaaba ha yeeshe markaysaga nabiga sala allahu alay wasalam kama asixin sujuudda markaysa waxan markaa suuratulxaj in la sujuudaa gudaheeda labada sujuudood ee suuratulxaj sujuudda hore culammadu waa isku waafaqsan yihiin siday itifaaqa u soo rareen ibnu xasmi iyo taxaawi ay u soo rareen labada sujuudood ee suuratulxajta hore waxaa ku sugan itifaaq sidaas aawadeed waa xujo tacdaadka sujuudaha la tirinayana waxaa ku soo aroray xadiis kale oo tilmaamaya shan iyo toban sujuudood inay qur-aanka ku jiraan oo camr ibnulcaas laga soo wariyay inuu nebigu sala allahu aleyh wasalam aqra'ahu khamsa casharata sajda fi lqur'aan minha halaasun fi lmufasal wa fii suurati alxaji sajdatan xadiiskaasoo marfuuca oo abu daawuud iyo ibnu maajah iyo xaakim iyo ay soo wariyeen culammada badankoodu waa daciifiyeen oo waxay yidhahdeen waa xadiis daciifa culamada daciifisayna waxaa ka mida ibnu jawzi waxaa ka mida saaxibu tanqiix waxaa ka mida cabdulxaq alishbiili waxaa ka mida ibnu qataan bakawi laftiisu wuxuu ishaaray siiqatu tamriid buu ku sheegay oo inuu daciif yahay buu halkaa ku ishaaray ibnu turkumaani ayaa isaguna daciifiyey jawharu naqiga ibnu xajar alcasqalaani baa talkhiiska ku daciifiyey zaylaci baa isaguna nasburaayaha ku daciifiyey inkastoo xaakim marka uu quweeyey xadiiska oo saxiixiyey dahabina uu ku waafaqay haddana culammada badankoodu saasay u daciifiyeen sheikhul albaani laftiisuna waa daciifiyey nawowi iyo ibnu mundir ayaa iyagu taxsiiniyey sababta lagu daciifinayaana waxay tahay xadiiska waxaa ku jira sanadkiisa cabdullaahi ibnu munayn nin la yidhaahdo oo majhuula ayaa ku jira ninka kale wax ka warinaya ee la yidhaahdo alxaaris ibnu saciid laftiisa ibnu xajarku wuxuu odhanayaa maqbuul marka waxa weeye calaa kulli xaal xadiiskani waa xadiis yani markaa daciifa waxa uu tamaamulminaha ku sheegayaa sheekhu alalbani waxaa odhanaya inkastoo xadiiskan sanadkiisu daciif yahay haddana haalibkiisa waxaa u sugan shawaahid u markhaati kacaysa oo axaadiis saxiixa marka ayaa haalibkiisa ku soo aroortay waxaa kaloo raacda itifaaq marka culammadu ay isku waafaqsan yihiin haalibka markaa sajadaadka sajdatu tilaawaha lagu sheegay xadiidka oo waxay culammadu sheegeen tobanka sujuudood ee qur'aanka uga horreeya inay itifaaq tahay oo culammadu isku waafaqsan yihiin yacni marka laga reebo sujuudda labaad ee xaj ku jirta marka taa laga saaro laguna bedelo sujuudda markaa ku jirta suuratu saad fusilata ku jirta lagu bedelo labadaa marka laga saaro tobanka sujuudood ee kale qur-aanka haddii xagga sare laga soo bilaabo waa la isku waafaqsan yaho waxaa ku sugan itifaaq afar sujuudoodna waxaa ku soo arooray axaadiis saxiixa afarta sujuudood ee axaadiista saxiixii ku soo aroortay inuu nebigu sujuuday sala allahu alayhi wasalam waa sujuudda saad iyo saddexda sujuuda mufasalka ku jira suuratu najmi iyo inshiqaaq iyo iqra afartaas sujuudoodna axaadiis saxiixa oo nebigu sala allahu alayhi wasalam inuu sujuuday baa la hayaa sidaas aawadeed waxaa meesha ka baxaysa uun sujuudda labaad ee suuratulxaj ayuunbaa ka baxaysa sujuudda labaad ee suuratulxajna saxaabada qaarkood bay ka asaxday sidaynu horeba usoo sheegnay weliba mukhaalif saxaabana lama oga mar hadday saxaabada qaarkood ka asaxday mukhaalif saxaabana aan la ogayn lafteeduna waxay noqonaysaa markaysaga mid muctabara oo marka ahlucilmigu markaysaga waxaan markaa qaarkood ay xujaysanayaan waayo mas'alada saxaabi waxa marka uu ku tegey bacdu saxaaba oo saxaabada cid khilaafsan aan laga warhaynin daliil kaloo caaridayna aanu jirin waxa uu noqonayaa markaysaga muctabar buu noqonayaa oo in la raaco ayaa markaysaga waxaan markaa la xujaysan karaa raacitaanka la raacayo waa la xujaysan karaa laakiin sababta xadiidka sanadkiisa lagu daciifiyeyna waa sheegnay waa cabdillaahi ibnu munayn oo jahaala ku sugantahy oo sanadka ku jira intaa markaynu sheegnay waxaynu kaloo tilmaamaynaa sujuudu tilaawa markuu qofku sujuudo muxuu odhanayaa waa mida waxa weeye subxaana rabbiya alaclaa waa odhanaya waayo ijcaluuha fii sujuudikum baa nebigu yihi sala allahu alayh wasalam sujuudukimna waa caam oo cumuumkaas waa la cuskanaya waa midda labaad ee waxaa kalay siyaado la tahay oo la odhanayaa sida xadiiskii caaishaba ku soo arooray ee saxiixa ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam sujuudu tilaawaha waxa uu odhan jiray sajada wajhi liladii khalaqahu wa shaqa samcahu wa basarahu bixawlihi wa quwatih tirmidi baa soo wariyey waana saxiixiyey xaakim baa soo wariyey wuxuu yidhi waa saxiix calaa sharti shaykhayn ibnu sakan baa isaguna saxiixiyey marka waxa weeye albani baa isaguna markaa quweeyey marka culimo badan baa markaa xadiiskaas yacni markaa saxiixisay taa waa la odhan karaa sajada wajhi liladii khalaqahu wa shaqa samcahu wa basarahu bixawlihi wa quwatih riwaayaadka qaarkood waxay kusii darayaan fatabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin waxaa kaloo iyadana mashruuca in la yidhaahdo allahuma aktub lii biha cindaka ajraa wadac cannii biha wisraa wajcalha lii cindaka dukhra wataqabalha minii kama taqabaltaha min cabdika daawuud xadiiskaasna waxa weeye waa xadiis qawi ah oo xasana weeye amaba saxiixa tirmidi iyo xaakim iyo ibnu maajah iyo ibnu xibbaan ayaa soo wariyey culamo badan baana markaa xadiiska saxiixisay cuqaylina waa daciifiyey oo waxa uu ku daciifiyey xasan ibnu maxamed ibnu cubaydillah ayaa ku sugan buu yihi jahaalana ninkaa ku jirta tirmidi baa taxsiiniyo yidhi xadiisku waa xasan xaakim baa isaguna saxiixiyey dahabi baa ku waafaqay ibnu xibbaan baa saxiixiyey ibnu khusayma saxiixiyey khaliili baa saxiixiyey nawowi baa taxsiiniyey khulaasada axmed maxamed shaakir baa tacliiqa uu sunanka ku leeyahay ku saxiixiyey sheikhul albaani baa saxiixu tirmidiga iyo ibnu maajaha iyo saxiixada intaba waa ku saxiixiyey ha yeeshee takhriiju lmishkaa ayuu ku daciifiyey waxaa kaloo saxiixiyey marka acdumi xadiidka waxaa daciifiyey shucayb arna'uud takhriijka uu ibnu xibbaanka ku leeyahay waxaanu ku sameeyey tashniic buu sheikhulalbani xadiidkan inuu ka aamusay saxiixu ibnu khusayma markuu yidhi waa saxiix uu takhriijkiisa ku yidhi acdumi aamuska uu ka aamusay ayuu markaa ku tashniiciyey oo waxa uu yidhi yacni wahmi baa ku dhacay buu yidhi xadiiska markaa sanadkiisa saqad baa ku sugan saqadka ku sugan darteed buu markaysagaa u saxiixiyey acdumi يعني مركا ألباني للفتي سوا خطأ وكا مصي أرنك النوع سواء تقريري لكن وحوية سقط كحديث كسنة كيسا كتشرة أعظم وإشاري أو تلمامي سنة كقدم بيا أيانا عدين يبوري لا وبريري إنه حديث كخص صحيحية وحانو أجهد أيضا سقط كتشرة مركا لما صحيحين أيه بمعنى وحوية حديث مركا سنة كيسو يضا مركا يعني الشيغين يهي آه رجا مركا يسا كدعي أيو صحيح كو يهي بالغة المامية sida uu ku saxiixiyey acdumi sidaas weeye tashniicahu sheikhulalbani ku markaa tashniiciyey xadiidka markaa inuu yacni ku waafaqay oo ka aamusay tasxiixa uu xadiidka markaa tasxiixiyey acdumi jawaabteedu waxay tahay waxa markaa uu leeyahay shucayb arnauud ninka sanadka ku jira oo xasan ibnu maxamed ibnu cubaydillaah oo majhuulah oo aan la garanayn ninkaasaa sanadka ku jira markaa xadiidka in la saxiixiyaa ma suuragal aha sidaas yadaa ayuu hadalka wataa adigu hadal saa shabahana marka albaani waa ku leeyahay silsilatu axaadiisi saxiixa mujalladka lixaad yani laba kun toddoba boqol iyo toban yani raqamka xadiidka ha yeeshee xadiidku ninka markaa lagu daciifinayaa sababtiisa nin daciifa maaha ama majhuula waayo xasan ibnu maxamed ibnu cubaydillaah waxaa tawsiiqiyey khaliili ayaa tawsiiqiyey oo xadiidka khaliili waa saxiixiyay oo waxa uu yidhi waa saxiix waxaanu tilmaamay xasan ibnu maxamed ibnu cubaydillaah inuu yahay hiqo sidaas iyadaa buu markaa sheegay xaafid ibnu xajarna tahdiibu tahdiibka ayuu ku soo arooriyey ha yeeshee markaysaga xaafid ibnu xajar haafil buu mas'alada yacni markaa ka noqday ama waa ka mooganaaday oo waxa uu yidhi xasan ibnu maxamed ibnu cubaydillaah markuu sheegayay maqbuul ayuu marka u yidhi asxaabu taxriir shucayb arnauud iyo cidda la socota ee kitaabka markaa la yacni markaa la qortay taxriirka waa tacqiibiyeen xaafid ibnu xajar oo waxay yidhaahdeen maya waa majhuul ninkani sidaas iyadaa bay markaa yidhaahdeen waayo cid tawsiiqisay ninkan lama hayo ibnu xibbaan mooyaane cid kaloo tawsiiqisa lama hayo laakiin warka noocaas ay sheegeen waa kalad oo taxriiruhum yaxtaaju ilaa taxriir yacni taxriirkooda ay taxriiriyeen wuxuu u baahan yahay taxriir labaad ayuu u baahan yahay oo waxa weeye waxay haafil ka noqdeen inuu markaa khaliili uu markaa yacni ninkaas xasan ibnu maxamed ibnu cubaydillah la yidhaahdo inuu tawsiiqiyey ou yidhi waa siqo siduu xaafid ibnu xajar batahdiib tahdiibka ku soo rarayo marka maadaama sidaas iyada ay tahay yacni nin majhuuli sidaas ayaanu ugu sugnay maxamed ibnu yaziid ibnu khunays oo sanadka ku jirana markaysaga waxaa tawsiiqiyey abu xaatim alraazi ayaa marka isaguna tawsiiqiyey sida jarxi wa tacdiilkaba ku jirta marka waxa weeye calaa kulli xaal xadiisku waxa uu yahay xadiis qawiya weeyaan sida sawaabkii waa sidaas markaa weeye weliba wuxuu leeyahay xaadiisku shaahid kale ayuu leeyahay oo abu saciid laga soo wariyey ayuu marka uu leeyahay marka calaa kulli xaal xadiisku waa sugan yahay xadiiska markaa saddex boqol iyo lix iyo afartan waa can cumara radia allaahu canhu cumar waxaa laga soo wariyey ilaa raalliha ka noqday qaala inuu yihi yaa ayuhannaasu dadow innaa namuru bisujuud annagu sujuudda waa soo mara faman sajada faqad asaab kii sujuuda waa asiibay oo bimacnaa sidii sunnada ahayd ayuu la yimi waman lam yasjud falaa isma calayh kii aan sujuudinna wax dembii ma saara rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiiskanna waxa uu tilmaamayaa cumar ibnulkhadaab inuu dadka markaa u sheegay inaan markaa sujuudu tilaawuhu aanu waajib ahayn ee inuu sunno yahay ayuu markaa u sheegay marka waxa weeye cid ku inkirtayna lama soo naqlinin marka taasi waxay ku tusinaysaa raajixa qawigii inuu yahay sujuudu tilaawa inuu yahay sunna inuu sidaas yada a yahay ayay ku tusinaysaa wa fiihi bukhaari waxaa ku sugan inuu cabdillaahi bnu cumar uu yidhi ina allaha tacaala lam yafrid asujuuda ila an nashaaa ina allaha ilaahay tacaala korreeye lam yafrid asujuuda sujuudda muu faral yeelin ilaa an nashaaa ha yeeshee haddii aynu doonno markaysa waxaan markaa inaynu yacni markaa sujuudno yani taasi waxay tahay mid wanaagsan weeyaan yani ilaa an nashaaa laakin dalika mawkuulun ilaa mashii'atina baa macnuhu u dhacaya ha yeeshee taa waxaa loo daayey yani markaa doonisteenna ayaa loo daayey hadalkanna cabdillaahi bni cumar ayaa odhanaya sida bukhaariba saxiixiisa uu ku soo arooriyey oo waxa uu odhanaya markiisa waxaa markaa zaada naaficun bukhaari baa odhanaya zaada naaficun can ibni cumara ina allaha tacaala lam yafrid asujuuda ila an nashaa yacni sidaasaa naafic siyaadiyey mana aha markaysagaa mucallaq ma aha siday culammada qaarkood ismoodsiiyeen mucallaq ma ahe waa mawsuul oo waa xidhiidhsan yahay sida xaafid ibnu xajarba uu baraarujinayo oo zaado erayga ah bukhaari iskama laha ee waxa weeye ibnu jurayj ayaa markaa zaada yidhi ibnu jurayj ayaa wuxuu odhanayaa zaada naaficun can ibni cumar sidaas iyadaa buu markaa odhanaya sidaas aawoodee xadiisku waa mawsuul waa muttasilun bilisnaad yacni markaa sanadkii hore ayuu markaa waxa weeye la xidhiidhsan yahay oo muttasil ku yahay waxaana taas caddeeyey buu yidhi cabdirazaaq baa musanafkiisa ku caddeeyey oo yidhi faqaala ibnu jurayj zaada naaficun ibnu jurayj baa sidaa yidhi yani marka ibnu jurayj baa waxau yidhi zaadanii naaficun naafic wuxuu ii kordhiyey oo iigu siyaadiyey intaa hore yani markaa sidaas ayuu usoo arooriyey sidaas aawadeed waxa uu xaafid ibnu xajar uu yidhi arrinkaa waxaa raddi ugu sugan yahay xumaydi iyo mizi iyo markay yidhaahdeen xadiiskani waa mucallaq raddi baa ugu sugan yani oo riwaayaadka kale ee markaysagaa sii bayaamiinay ay sii caddaynayaan marka calaa kulli xaal mucallaq ma aha ee waa muttasil weeyaan xadiiskuna weliba wuxuu leeyahay shaahid kale oo laga soo wariyey cumar bnukhadaab inuu isaguna yidhi yacni hadalkan hadal la mida ilaahay sujuudda naguma faral yeelin haddii aynu doonno yacni waa laakiin waa sujuudi karaayo waa wanaagsan tahay laakiin waxa weeye iyadana inqitaac baa ku sugan hadalka cumar bnukhadaab marka calaa kulli xaal asarkan laftiisu wuxuu daliil u yahay ee cabdillaahi bnu cumar uu yidhi ina allaha tacaala lam yafrid isujuuda ila an nashaa inay waxa weeye sujuudu tilaawa inaynay waajib ahayn ayay markaa daliil u tahay culammada qaarkooda waa xanafiyade waxay dooneen tan lafteeda inay ka daliishadaan oo waxay yidhahdeen istisnaha ilaa anna shaa laga soo reebay waxay kutusinaysaa haddii la doono inay waajib tahay haddii la doono inay waajib tahay bay kutusinaysaa oo waxa weeye shayga la soo reebaya shayga laga soo reebayo waa inuu ka mid yahay marka waxa weeye arrinka noocaasana waa la radiyo waxaa lagaga jawaabay yacni istisnahu waa munqatic ee muttasil ma aha hadduu munqatic yahayna ka laasimi mayso in laleeyahay mashii'adeennu ku waajibaysaa yacni sidaas yadii ka laasimi mayso waxaa kaloo markaa yacni caddaynaysaa in waajibnimo aynay markaa uga jeedin inaynagu waajib tahay asarka hore ee markaysaga cumar bnukhadaabna waa caddaynaya xanafiyadu gees kaley ka soo wareegeenoo waxay yidhahdeen fardiga iyo waajibka farqi u dhexeeya marka fardinimo haddii la nafiyey oo layidhi faral ma aha macnaheeda ka laasimi mayso inaynay waajib ahayn oo faralka iyo waajibku farqa u dhexeeya wixii daliil qaciya lagu waajibiyeyna faral baa la yidhaahdaa wixii daliil danniya lagu waajibiyeyna sida xadiisa axaad oo kalena waxaa la yidhaahdaa yacni markaa waajib baa la yidhaahdaa oo waajibka iyo fardigu yacni markaysaga waa laba martabo weeyaan waana isku dhow yihiin waxayna ka siman yihiin kii kastaba tegista laga tago in lagu dembaabayo ha yeeshee waxay ku kala duwan yihiin adilada waajibisay ayay ku kala duwan yihiin haddii adilo qaci waajibtayna waajibisayna waxaa la odhanayaa waa faral haddii adilo dani waajibisayna waxaa la odhanaya waa markaysaga waajib laakiin tan noocaasa lafteeda markaysaga waxaa la odhanayaa tafriiqa ah kala farqiseen waajib iyo faral waa tafriiq istilaaxi oo idinku markaysaga ay istilaaxaan si a ugu dejiseen mid ay saxaabadu yaqaaneen ma aha farqinta la kala farqinayo waajib iyo markaa faral la kala farqinayo sidaas aawadeed hadalka markaysagaa saxaabada mid yacni markaa lagu fasiri karo ama markaa sidaa loo cuskan karo oo markaa lagu tawjiihin karo ma ahaba markaysagaa loogu jawaabaya weliba markaysagaa xadiiska cumarna yacni mas'alada waa ku cad yahay oo waxa weeye kaan sujuudini wax dembiya inaanu lahayn ayaa xadiiska cumar aynu soo marraynay marka uu sheegayaa waajib haddii laga tagana dembi baa ka iman lahaa marka culamada qaarkood waxay yidhaahdeen daliilka ugu yacni quwada badan ee ku tusinaya inaan markaa yani sujuudu tilaawo aanu waajib ahayn waman lam yasjud falaa isma calayhi waa asarka cumar bnu lkhadaab weeyaan bay markaa yidhaahdeen laakiin calaa kulli xaal taas waxaa lagu soo aroorin karaa ishkaal oo in la yidhaahdo waa qowl saxaabi qowlka saxaabiguna xujo ma aha laakiin taas waxaa lagu daafacayaa oo la odhanayaa xanafiyada nimanka la yidhaahdo oo ka qaba markaa sujuudu tilaawuhu inay waajib tahay waxay qabaan qowlka saxaabigu inuu xujo yahay bay qabaan sidaas aawoodee iyaga daliil buu ku yahay oo xujuu ku yahay iyaga marka asarkani xujuu ku yahay oo daliil buu ku yahay ha yeeshee laakiin daliilka ugu quwada badan ee ku tusinaya inaan sujuudu tilaawuhu waajib ahayn waa xadiidka zayd bnu saabit inuu nebiga sala allahu alayhi wasalam suuratu najmi uu ku akhriyey oo aanu nebigu sujuudin marka sujuudda nebigu aanu sujuudin iyo amarka aanu amrin zayd bnu saabit inuu sujuudo ayaa waxay tahay aqwaa daliil ku tusinaya fii cadami alwujuub daliilka ugu xooga badan ee ku tusinaya inayna waajib ahayn ayuu markaa u yahay xadiidka saddex boqol iyo toddoba iyo afartan oo can ibni cumara cabdillaahi ibni cumar waxaa laga soo wariyey radia allaahu canhuma isagiiyo aabbihiiba ilaahay raalliha ka noqdee qaala inuu yidhi kaana anabiyu sala allahu calayhi wasalam yaqra'u calayna alqur'aan nebigu wuxuu ahaa mid qur'aanka nagu akhriya faidaa mara bisajdati kabbar hadduu sujuudda soo maro waa takbiiran jiro allahu akbar buu odhan jiray wa sajada waa sujuudi jiray wa sajadnaa macahu waa la sujuudi jiray annaguna markaa la jirkiisa rawaahu abu daawuuda bisanadin fiihi liin abu daawuud baa soo wariyey waxaanu ku soo wariyey sanad marka uu ku sugan tahay shileyc uu ku sugan yahay bimacnaa dacfi uu ku jiro culammada qaarkood way quweeyeen xadiidkan waxaa ka mida markaa xaakim oo yidhi waa saxiixun calaa sharti shaykhayn dahabi oo ku waafaqay sawri oo isagana xadiidkani cajabin jiray bimacnaa waa istixsaani jiro waa wanaajisan jiray marka inuu u iilanayo camalfalka uu ku camalfalayo ayay ku tusinaysaa ibnu qataan baa isaguna taxsiiniyey oo waxa uu yidhi cabdullaahi ibnu cumar ibnu xafs ibnu caasim ibnu cumar ibnu alkhadaab ninkaa la yidhaahdo markaa cabdillaahi ibnu cumar la yidhaahdo awow cumar ibnualkhadaab baa uu ahaa ma aha cabdillaahi ibnu cumar kii saxaabiga ahaa ma aha ee waxa weeye cabdillaahi ibnu cumar ibnu xafs ibnu caasim ibnu cumar awow saddexaad waxa u ahaa cumar ibnualkhadaab ayaa markaa la ysku khilaafay oo culammada badankoodu waa daciifiyeen culammada qaarkoodna waa soo yaro dhoweeyeen marka sidaas aawadeed culammada qaarkood soo dhowaynta ay soo dhoweeyeen ama ay ammaaneen ee ay isku khilaafeen culammadii bayna altawsiiqi waaltadciif ayaa markaa uu isagu u taxsiiniyey oo culammada qaarkood baa waxay qaacido ka dhigtaan raawiga la ysku khilaafay waa xasanulxadiis laakiin qaacidada noocaasi qaacida saxiixoo mutarida ma aha sawaabkuna waxay tahay raawiga la ysku khilaafay in la eegayo oo markaa yacni xaalkiisa keebaa raajaxsan ma tawsiiqa markaa la tawsiiqiyey oo la markaa yacni laga dhigay siqo mise markaa tadciifka la daciifiyey labada iyamaa qawisan labada qowlkii qawisan baa lagu camalfalayaa laakiin ikhtilaafka la ysgu khilaafaa xadiidka loo taxsiininayaa waa qaacidatun hayru saxiixa waa qaacida aan markaa saxiix ahayn walow culammada qaar haba ku tagaane waxaa xadiidka daciifiyey nawowi oo khulaasada iyo majmuuca labadaba ku daciifiyey zaylaci oo nasburaayaha ku daciifiyey ibnu turkumaani oo jawharunnaqiga ku daciifiyey mundiri oo isaguna xadiidka daciifiyey sida cawnulmacbuud kuba soo rorayo ibnu xajar alcasqalaani oo daciifiyey halkan buluuqulmaraamka ku daciifiyey yacni wakadalika markaa talkhiiskana ku daciifiyey inkastoo talkhiiska markii dambe uu tilmaamay xadiisku shaahid kale inuu leeyahay sanadku inuu daciif yahay buu sheegay shaahid kalena inuu leeyahay buu sheegayoo yacni markaa walaalkii cabdillaahi ibnu cumar ibnu xafs ibnu caasim walaalkii oo cubaydullaahi ibnu cumar xadiidka inuu soo wariyey oo markaa waxa weeye xaakim uu yacni markaa ka soo wariyey ayuu markaa uu tilmaamay marka taana waxaa ku jira markaa qadar wahmiya baa ku jira oo ismoodsiina sida markaa waxa weeye albaaniba oo irwaa'ul khaliilka ku baraarujinayo marka waxa weeye xaafid ibnu xajar talkhiiskii waa ku wahmiyey culamada qaarkoodna wahmigiisaas bay raaceen oo waxaa ka mid a sancaani iyo shawkaani iyo sublasalaamka iyo nabil awtaarka iyaguna waxay markaa yacni khata'aas wahmiga ah bay ku raaceen xaafid ibnu xajar oo iyaguna waxay yidhaahdeen shaahid kaluu leeyahay oo cubaydullaahi ibnu cumar laga wariyey marka cubaydullaahi ibnu cumar iyo cabdillaahi ibnu cumar waa laba nin oo walaalo ah ninna waxa weeye waa cabdullah waa almukabar ninna waa cubaydullah almusaqar marka ninna waa daciif ninna waa siqo ninka daciifkii waxa weeye waa cabdullah waa ninka markaa waxa weeye aan magaciisa la tashiirinin ninka cubaydullaahi la yidhaahdaana markaa la tashiiriyey almusaqar isagu waxa uu yahay waa markaa siqo weeye marka xadiidka inuu soo wariyey xaakim mustadraka ku soo wariyey yacni min xadiisi cubaydillaahi ibni cumar waa jirtaa ha yeeshe markaa qadarka shaahidka oo ah kabara oo marka waxa weeye xadiidka loo soo arooriyey yacni markaa kuma sugna waayo xadiisku markaa iyadoo kabara aynay ku jirin baa bukhaari saxiixiisa ku soo wariyey maadaama bukhaari saxiixiisa uu ku soo wariyey iyadoo kabara aynay ku jirin waxay noqonaysaa markaa qadarka kale inuu saxiix yahay bay noqonaysaa oo istidraagga markaa xataa uu xaakim ku istidraagay markaa shaykhaynka inay tahay hayru saxiix marka calaa kulli xaal takbiirta markaa la takbiiranayo sidaas iyada ah ayayna markaysa waxaan markaa yacni qawi u ahayn ee daciif u tahay ibnu kasiir baa isaguna irshaadka ku daciifiyey albaani baa isaguna irwaaga iyo daciifa abi daawuudka iyo mishkaadka ku daciifiyey marka waxa weeye calaa kulli xaal xadiidkan qadarka sheegaya takbiirtu waxay tahay marka qadar daciifa weeye marka lama takbiiranayo sujuudu tilaawaha oo in la takbiirtaa sunne ma aha waxaa isweydiin leh sujuudu tilaawa dahaara ma loo shardiyaa mise looma shardiyo ahlucilmiga markaa badankoodu waxay yidhahdeen dahaara loo shardiyaa waxaanay markaa yidhaahdeen yacni markaa dahaara waa in lala yimaadaa sidaas yadaa bay markaa yidhaahdeen oo wixii markaa salaada loo shardinayay sujuudu tilaawahana waa loo shardinayaa bay yidhaahdeen cabdillaahi ibnu cumar oo min culamaa'i asaxaaba ka mida isagu waxa uu ahaa markaa dahaaro la'aanteed waa sujuudi jiray sujuudu tilaawaha yacni wakhti kastoo sujuudu tilaawa ay la kulanto waa sujuudi jiray ama ha weyse qaba ama yaanu weyse qabin sanad saxiixana arrinkaasi kaga soo arooray sanad saxiixa ayaa kaga soo arooray arrinkaasi waxaa kaloo laga deliishaday markaa dahaaro la'aanteed in la sujuudi karaa inay bannaan tahay nebigu sala allahu calayhi wasalam suuratu najmi markuu akhriyey waa sujuuday wax allo wixii la joogay oo dhan gaala iyo muslimiinna waa sujuudeen baciidna waxa ah dadka la joogay dhammaantood markaa inay weyse qabeen waa arrin baciida weeye nebiguna sala allahu calayhi wasalam ma odhan haddaydaan weyse qabin ha sujuudina nebiguna sala allahu calayhi wasalam sidaas yadaa kuma odhan marka taas yadaa waxaa laga deliishanayaa inaan markaa weyse loo shardinin ayaa markaa laga qaadanaya laakiin jamaahiirtu sida kale ayay markaa mareen oo waxay yidhaahdeen dahaaro iyo weyse waa loo shardiyaa sidaas yadaabay markaa yidhaahdeen والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك